xanuun aada iyo aada khatar u ah wadankeenna ee dadkeennana kudhex ku badan wey waa garta marka maxaa keena cudurkan qofka uu haleelo muxuu ka qaadi karaa waa su-aal wanaagsan waxaa keena virus wax loo yaqaan ama wax ilima aragta ah oo maxaan ku ilaa shan qaybood loo qaybiyo shantooda qaybood oo dhan waxaa ugu daran labada qaybood oo ah b iyo c oo chronic ah chronic keena oo kuwa kansarka keena waa kuwa beerku inuu dhagaxooba keena waa kuwa aan yacni qofkii in dadku aada u kala gudbaan wakti dheer keena weeyaan marka sidee lagu ogaadaa qofka xanuunkan uu ku dhacay tusaaloo kale maxaa lagu ogaan karaa oo lagu xaqiijin karaa wuu sahlan yahay waxaa keena inta badan waxaa lagu ogaan karaa waxaa laga qaadaa qofka dhiig baa laga qaadaa dhiiggaa marka laga qaado waxaa la ogaanayaa jirkiisu inuu soo galay leanna jirkeennu difaacba u samaystaa maxaan ku yidhaha virusku markuu jirkeenna soo galo markiiba marka nooya noocyada badan oo la yidhaahaa sida eega biiga siiga dhiiga iid yani noocyadaasoo dhan baa jira ilaa shan nooc baa jira laakiin labada noogu daran waa biida iyo siida weya waxaana lagu ogaadaa in dhiig qofka laga qaado waxa adigu ka yar toban daqiiqa lagu ogaan karaa marka waxaad ii sheegtaa noocyo b iyo c iyo e iyo inuu leeyahay uu kala duwan yahay ilaa shan nooc baad ku tilmaantay miyay kala halis badan yihiin ma kala khatar badan yihiin maxay ku kala duwan yihiin ha waxaa uga halis badan biida iyo sida oo chronic diseaseka yani xanuun cudurro daaha keena runtii inaan hoosta ka xariiqo waayo mar kasta oo qofku uu bositive yahay ma aha inuu ku xanuunsanayo boqol kiiba boqol inuu xanuunsanaya ma aha laakiin way dhici kartaa qofku inuu qabo xanuunka mararka qaarkood waxaa dhacda weliba inuusan gudbin laakiin waxaa waaye halistiisu waxaa waaye inuu qofkaa jirkiisa ku jiro markuu rabana uu active noqon karo ama shaqayn karo yani wadn beerkii wax yeeli karo marka sidee lagu daweeyaa xanuunkan ma leeyahay wax dawo ah qaabaad umartaan ma jiraan ee ka dhaqaatiir ahaan markii aad fiirisaan alxamdulilah horta hebatatisga daawuu leeyahay dabar tiraysa oo si hadaa qabtid maxaan ku ihaha daawo dabar tirta hadda adduunku hayaa waa la maamulay hadda waxaa lagu dadaalayaa in adduunka laga dabar tiro ayaa lagu dadaalayaa yani daaw lana daaweeyo qofka waa laga daaweeyo waa laga jiro laakiin sabida asagu waxaa weeyaan la tacaalid buu leeyahay ilaa axad daawooyin wax tarahaya waa jiraan laakiin boqol kiiba boqol daawo ka dabartirayso ka tirtirayso qofka ma laha marka soomaaliya cudurkan cagaarshowga dadka si fiican bay u yaqaanaan oo dhagahooda kuma cusba laakiin inuu kala duwan yahay qudheeda oo a iyo b uu leeyahay waa wax waayadii ugu dambeysay la maqlayo dhaqaatiirtu ay sheegayeen dhinaca kale markii aad fiiriso maxaa laga qaadaa qofka muxuu ka qaadi karaa cudurkan waxaa laga qaadi karaa wax kasta oo dhiig yani qof qaba qof qaba dhiiggiis si uun kugu gaari karo maxaa ka mid a cidiyaha cidiya jartaa ka mid a cidiya jar uu ku jarjar ku jartay qof qaba haddaa ku jaratid sidoo kale shanlada ayaa ka mid a timaha midda lagu jarta ayaa ka mid a maqaska lagu jaray bahalkii qof qaba haddii loogu jaray adigana waa kugu soo gaari karaa wuxuu kugu soo gaari karaa waxa ugu daran aan isleeyahay soomaaliya oo ku badan yahay waxaa weeye waa gudniinka weyn birahan loo isticmaalayo midda kale duridda irbadaha la isla sheergaraynayo la isticmaalahayo waxaasoo dhan wax qof kale ama loo isticmaalay oo adigana lagu isticmaalo weeye riski ugu badan oo lagu heli karo yani dhiig kugu gaari karo waxaa ka mid a dhiigga la isku shubahaya haddaan laga baarin waxaa ka mid a xagga shahwada iyo ama dheecaanka oo baalkii la ohan jiray adugu wixii dheecaan ama dumar ha ka yimaado ama ragka ka yimaadee ayagana waa lagu qaadaa gaar ahaan hebatites b-ga sida aidiskoo kale wadada lagu qaadaa lagu qaadaa tallaalna waa la sameeyaa oo looga hortegi karo baa jira hadda alxamdulilah hebatites b-ga tallaal buu leeyahay halka hebatites c-gu uusan lahayn tallaal laakiin haddii c a qabtid waxaa waajiba inaad b-da iska tallaashid in la isbaaro marka hore horta ma qabtaa mise ma qabtid haddaadan qabin bahalkii la ohan inaad istallaashida u baahan tahay sidaasaan ku yarayn karnaa xanuunka iyo qalab nadiifa in la isticmaalo tallaalkaasi suuragal ma tahay inuu soomaaliya yaallo ha meel kasta waa yaallaa baan dhihi kara yani meelo badan isbitaallo badan buu yaallaa waa yaalaa waa la helaa waxaana loo tallaalaa hepatitis b-ga hal maraa hadda qaadanaysaa markaad qaadatid bil kabacdina hal mar kalaad qaadanaysaa mar shan bilood kabacdina mar kalaad qaadanaysaa